السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكتبة الهدى بنيروبي كينيا وحي يسو قدنسا درسي أفري لواتنات كتابك
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب في احكام البيوع لا بيع الا بعد قبض انما بجزافه وجب انتقال مكان قبل التفرق فالخيار مثبت بالعيب جاز الرد دون ثواني إن قام خلف فالمقال لبائع عند انعدام شهادة وبيان لا بيع iib ma jiro shayga la iibiyo ilaa bacda qabdin guddoomid iyo qaadasho kadib mooye inamaa wajaba wuu waajibay un intiqaalu makaanin booska raridiisa iyo ka guurintiisa ayaa waajibaysa bijusaafihi beeca midkiisa iska qiyaasta ah midka qiyaasta lagu gado kaas dhexdiisa ayuu waajibayaa intiqaalu makaani qabla tafaruqi kala tagga hortii falkhiyaaru khiyaarkii musabatun mid la sugay wey jaaza waa bannaan yahay alraddu celin badeecadii la celiyo bilcaybi ceeb sababteed lagu celiyo duuna tawaani kadib dhicid la-aan in qaama hadduu istaago khulfun khilaaf oo baa'icii iyo mushtarigii khilaaf dhex maro falmaqaalu odhaahdii libaa'icin bay u sugnaatay hadalkiisa wax lagu dhisaya goorma cinda incidaami shahaadatin markhaati markii la waayo waa bayaanin iyo cadaan caddayn markii la waayo baydka hore wuxuu kaga hadlay waxyaabaha aada iibinayso eed ka ganacsanayso hadday iib kugu soo galeen oo gacan kale ay kaaga soo wareegayaan ilaa aada guddoonto ood gacanta ku dhigto ma iibin kartid waa inuu shaygii gacantaada soo galo milkigaaga soo galo damaanadaada galo waay saan horey usoo maray waxaa ku tusaya xadiidka saxiixa muslim min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nabigu wuxu uri sal alay slam man ibtaaca طacaaman falaa yabiichu xataa yaqbida ruuxii soo iibsado cunto yuusan iibinin ilaa uu qaato oo uu guddoomo ilaa uu la wareego bimacnaa waxaa la diidan yahay iyadoo ruuxaad ka gadatay weli ay la taalloo gacantiisa ay ku jirto inaad ka ganacsataa la diidan yahay horta la soo wareeg qaab lagula wareegaba gacantaadan ku gasho ama furaheeda la wareeg ama iyadii oo dhanba macnaha soo qaad miday noqotaba markaad la soo wareegto kadib baad iibin kartaa oo aada macnaha ka faa'iidi kartaa ayib riwaayo kale waxay leedahay xataa yastawfiyahu yastawfiyahu iyo yaqbidahu waa isku macno intaa markuu intaa kaga hadlay oo waxa la diidan yahay cillada ku jirta waxa weeye waataan soo marnay shalay darsigeennay ku jirtay waataan soo sheegnay alribxu bidamaan ama alkharaaju bidamaan badeecadu intay ruuxaad ka gadatay gacantiisa ku dambaysa oodan kala soo wareegin hadday wax ku yimaadaan isagaa damaanaya adiga damaanadaada weli ma soo gelin maadaama damaanadeedu ay kaa dabcan tahay ridix kama raadin kartid mana sii geli kartid leanna waxa way markay damaanadeedu adiga hoostaada timaado markaasaad geli kartaa oo ka faa'idi karaysaa maana ayib masalada labaadi wuxuu yidhi inamaa bijuzaatihi wajaba intiqaalu makaani qabdiga baa noocyo ah qabdiga ayaa noocyo ah haalibkiisa waxaa loo celinayaa curfigaa loo celinaya maxaa qabdi loo yaqaana waana kala duwan yahay oo badeecada meesha taalluu ku kala xidhay badeecadu mar waa dhul oo waa caqaar milkinteediiyo la wareegideediiyo qibdoodkeedu waa qaab ileen ma guurayso meeshii dhulkii lagama rari karayo waa in dokumintigiisii iyo waxsaasoo kaleetaa markaa gacantaada u soo galo mar waxa weeyaan waa wax la rari karo manquulaad baa la yidhahdaa iyo waa raashiin iyo dhar iyo wax saas oo kale ah curfiga meeshaa ka jira iyo dhaqanka dadka ganacsatadii ay ku dhaqmaan baa loo celinayaa maxaa loo yaqaanaa qibqabdi maxaanse qabdi loo aqooni halkaasaa inta badan lagu salaynayaa laakiin wuxuu ina leeyahay wadaadku masalada dambe wuxuu leeyahay haddii waxa la kala gatay uu yahay wax juzaaf lagu kala gatay juzaafka waxa la yidhaahdaa bimacnaa waxa weeyaan lama miisaamin lamana beegin lamana cabirin ee si mala ah iyo duubduub ahaana unbaa lagu kala gatay waxaa lagu raashinka halkaa toonsan qiyaastiisa waa inta ah waan kaa gaday marka halkaa yaalla qiyaastiisa marka la fiiriyo qiyaastaas wey qiyaastaas aad ku gadatay juzaaf baa la yidhahda juzaaf miisaan rasmiyana lama miisaamin beegid rasmiyana lama beegin cabir rasmiyana lama saarin laakiin qiyaas iyo male ayaa lagu saleeyey waa wixiina waa isku duuduuban waa isku dhex jira wixii sidaas oo kale lagu kala gato ayay laazim tahay marka aad xadiidka cabdullahi ibni cumar fi saxiixayn wuxuu yidhi kaanuu yatabaayacuuna acaama juzaafan biacla suuq cuntada ayay ku kala iibsanayeen saxaabadu suuqa korkiisa yacni si qiyaas ah iyagoon cuntadii lana miisaamin lana beegin ayay si uun qiyaasa ku kala gadanayeen fanahaahum rasuulu llahi sal lay wasalam an yabiicuuhu xataa yanquluuh markaasuu nabigu ka reebay sal lay wasalam cuntada saa ay ku kala gateen in ay sii iibiyaan ruuxii la wareegay inuu iibiyo ilaa inuu meesha ka raro mooye xataa yanquluuh ilaa ay guuriyaan oo meesha ay ka raraan marka wuxuu leeyahay badeecada meesha in laga raro ay tahay qibdoodkeedu waa badeecada juzaafka lagu kala gatay ama badeecada kaleete ee cabir rasmiya lagu kala gatay ama miisaan rasmiya ayada laazim ma aha buu leeyahay in meesha laga raro in in damaanadaada iyo milkiyadaada toos soo gasho unbaa shardi ah taas waana ra'yi ay culamada qaarkood qabaan qaarna waxay leeyihiin wax la kala gadanayo oo dhan ee manquulaadka la yidhaahdo inaad meesha ka naqliso mooyaane maba aadan qibdooninba ama jusaab ku gabo ama iyadoo la miisaamay gabo kulli way isku darayaan manquulaadkao dhan waa in la naqliyale muqahada qaar baa qaba sidaas way macnaha ayib inaynu masaladaas ahno baa muhim kadib wuxuuna yidhi wuxuuna yidhi qabla tafaruqi falkhiyaaru mutabbatun intaan labada ruuxee wax kala iibsada ayna kala tegin khiyaar baa labaduba ay leeyihin khiyaar bay leeyihin khiyaarkaasi waa khiyaarka loo yaqaano khiyaarulmajlis inta meesha la wada joogoon la kala dhaqaaqin mid walba wuxuu khiyaar u leeyahay inuu beecii ka noqdo intay wada joogaan oo beecu ma laasimayo waxaana laga qaadanayaa xadiidkaa saxiixaynka ku yaalla min xadiidi ibni cumar nabigu wuxu uhi sal ly slam almutabaayicaani kullu waaxidin minhuma bilkhiyaari calaa saaxibihi maa lam yatafaraqa labada ruuxee wax kala gashay mid walba saaxiibkiis khiyaar buu leeyahayoo wuu ka noqon karaa iibka wuuna socodsiin karaa oo yacni waxa weeyaan siduu doonuu yeeli karaa intayna kala tegin ilaa bayca alkhiyaar buu nabigu sal lay slam bayca alkhiyaarku waxa weeye waa haddii markay isu yimaadaan midkood uu yidhaahdo aniga xaggayga beecu waa ka laasimay oo ka noqon maayo ee adigaan khiyaarku siiyey haddii taasi dhacdo bimacnaa waxa weeyaan yacni wax la isku ogyahay baa khiyaarkii lagu joojiyey oo midkood baa khiyaarkiisi laga joojinayaa biridaahu ama labadu way iska joojinayaan biridaahu yacni beecu khiyaar wa hadduusan kaasi jirin asalku waxa weeyaan inta la wada joogo waa laga noqon karaa dadku khiyaar bay leeyihi waana beeca loo yaqa waana waana khiyaarka loo yaqaano khiyaarulmajlis baa la yidhahdaa intaan la kala tegin wey jumhuur ilcilm baa qaba axmed iyo shaafici iyo keyrkood ayaa qaba tafaruqana waxaa laga wadaa altafaruq bilabdaan goobtii wax lagu kala iibsaday intay labada ruux wada joogaan midkood hadduu meesha ka tago khalaas beeci waa laazimay markaas ka noqota male ayb fadliga dambe ee beytka labaad wuxuu kaga hadlay nooc kale oo anwaacda khiyaarka ka mid waa khiyaarka isagana loo yaqaano khiyaarulcayb khiyaarulcayb baa la yidhaahdaayo badeecadaad iibsatay ceeb aadan ku ogeyn hadday ku soo baxdo qiimaheedana wax yeeli kara mar kalla markaad ceebtaas ku aragto xaq baad u leedahay inaad soo celiso walow ha noqoto bil kadib sanad kadib wakti un ha noqoto bisharti waa inayna ceebtaasi intay gacantaada ku jirtay ayna badeecada soo gaadhin ee ceeb laguu qariyey oo markaad iibsanaysana ay badeecadu lahayd waa inay ceebtaa hadday soo baxdo ruuxu khiyaar buu u leeyahay inuu celiyo leanna waa ruux la khiyaamay oo la siray oo tadliis lagu sameeyey saas celihiisiina markaa lagu qaatay xaqdarro lagu qaatay maanaha waxaa laga qaadanayaa xadiidka fi saxiixi muslim man hashaa falaysa mina u nabigu sal ly sl mid maaha ruuxii dadka disha oo khiyaama oo wax u qariya macnaha iyo cumuumka qur-aanka laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbatil iyo nabiga salawatu rabbi wasalaamu aleyh waa xadiis saxiixa ku sheegay labada ruuxee wax kala gadanaysa hadday run isu sheegaan ceebta jirtana isku caddeeyaan waa loo barakeeya hadday been isu sheegaanoo ceebta qariyaanna labadaba badeecaad iibkooda barakada barakada laga qaada muxiqat barakatu baycihimaa marka waa in ceebta ay badeecadu leedahay aada cadayso ruuxu hadduu sidaa ku qaato bareeraha ku qaato khalaas ka noqon male laakiin haddaad u qariso saa hadday kuugu socoto uu kula tagana waa wax ku yaalla aakharo haddii uu ku baraarugo ceebtaa uu ku ogaadana xaq buu u leeyahay waqti walba inuu soo celi laakiin wuxuu inoogu daray duuna tawaani tawaanida wuxuu ka wadaa waa in adiga markaad badeecadii ceebta ku ogaato waa inaadan la sii daahin haddaad intaad ceebtii ku ogaato iska sii haysato bimacnaa waxa way raalli baad ku noqoto ka noqosho malihid markaas mar alla markaad ku ogaato waa inaad la soo orodo ood iska soo celiso way maanaa ayib baydka saddexaad wuxuu kaga hadlay fii xaala oy iskhilaafaan labadii ruuxay wax kala gatay silcadiibay isku khilaafeen ama lacagteediibay isku khilaafeen ama wakti la qabsaday baa laisku khilaafay waa laisafgaran waay war sidanaynu isku ogeyn ma ahe sidanaynu isku ogeyn sidanaan ku heshiinay ma ahe sidan aan ku heshiinay see lagu kala saaraya hadalka baa'ica la qabanayaa maca yamiinihi ama way kala tegaya ruuxa badeecada leh ila nina waa baaic wey baaic waxay dhahdaan waa ninka badeecada la yimid mushtariguna waa ninka lacagta wata mushtarigu waa ninka lacagta wata baa'icuna waa ninka badeecada wata waay ninka marka badeecada wata hadalkiisa la qabanaya maca dhaar lagu darayo sidaasaa garta lagu goynaya oo lagu kala xukumaya ama waxay samaynayaan haddii taa ay ku qanci waayaan way kala tegayaanoo nin walba isii u ceshanaya somanaa heshin waayo anigana arigayga iisoo cel adigana lacagtaada qaab markayga iiso cel ama lacagtaada qaab saasna waa la samayn karaa haddii ay macnaa wax way taa hore tacawn xadiidka waxaa tusaya cabdillahi bn mascuud cinda abi daawuud nabigu wuxu uri sal lay slam ida ikhtalafa albayicaani walaysa baynahuma bayina hadday labadii wax kala gedanaysa iskhilaafaan dhexdoodana caddayn la waayo khilaafka markhaati caddayn loo waayo fa huwa kamaa yaquulu rabbu silca ninka badeecada iska leh sida uu leeyahay wey arrintu aw yatasaarakaani ama way kala tegayaan ama way kala xesanayaano kadibna way kala tegayaan wey macnaha sidaasaa marka lagu kala xukumayaa ayb xadiidkaasi wuxuu asal u yahay mas'alada khusuumaadka dhex mara dadka ganacsatada ayuu asal u yahay waxaana fuqahada qaarkood waa ku tegay weliba saxaabada qaarkood ayaa sidaasi maray oo sida xadiidku kutusaya xadiidku hadduu asaxo yani waxa weya waa daliilun mustaqilun lidati sida imaam shaafici caleyh raxmatullahi ka sugan uma baahna in ruux ama nin caalima qowlkii lagu xoojiyo uma baahnaba saas man xadiidku hadduu sugnaadaba la xoojiyo uma baahna ayib laa bayca iib ma jiro buuhi ilaa bacda qabdin guddoomid iyo la wareegid shaygii aad la wareegtay kadib mooye innamaa wajaba wuu u waajibay intiqaalu makaanin boos war ka wareejintii badeecadii laga wareejiyey meeshay taalle way waajibtagoon bijusaafihi fii jusaafihi badeecada mideeda layska qiyaasay oon miisaan iyo cabir iyo beegid rasmi aan lagu kala gadin laakiin qiyaas lagu kala gatay taas ayaa waajib ay tahay in meesha laga raro meel kale la geeyo markaad doonaysa inaad ka iibiso qabla tafaruqi kala tegidda ka horn falkhiyaaru khiyaarkii musabatun mid la sugay weeyey oo baa'ica iyo mushtariga labaduba khiyaar bay leeyihiin caqdiga ay ku socodsiin karaan kagana noqon karaan jaaza waa bannaan yahay alraddu celin in la celiyo badeecadii bilcaybi ceeb sababteed loo celiyo ceebtaasi waxay leeyihiin waa inay qiimaheeda wax u dhimi karto oo haddii lagu ogaado masalan baabuurkaad gadatay ceebtiisa lagu qariyey dib baad ka ogaatay ceebtaasi iyada oo muuqatoo la og yahay ruuxii ku ogaada suuqa haddii la keeno haddii qiimihiisu isdhimayo ceebtaasi waad ku soo celin laakiin haddii wax yaroon qiimaha waxba yeelin miduu yahay markaas ceeb ma jaaza raddu duuna tawaalin kadib dhicid la-aan in qaama hadduu istaago khulfun khilaaf hadduu istaago falmaqaalu odhaahdu libaa'icin buu u sugnaaday badeecada midka iibinaya ayaa maqaalkiiyo odhaahdu u sugnaato hadalkiisaa la qabanaya cinda incidaami shahaadatin markhaati markii la waayo wa bayaanin iyo cadaan haddii markhaatiguu meesha joogo markhaatigaa la qabanaya markii markhaati la waayo baa waxaa la rajaxayaa qowlka baa'ica baabun fi lbayci bitafaaduli waalnasii'a fii sittati alasnaafi laa fii gayriha xaruma atafadulu wannasa alithnaani iyo fidatun dahabun shaciirun qamxuha milxun watamrun khud laha bitahaani faida اkhtalafna faxarimuu linasii'atin waajiz tafaadulaha bila dawraani lakin siwaaha fiihi khulfun qaa'imun wاlxaqu xasru الnafsi birujxaani id fii siwaaha jaaza ayu tafaadulin wanasii'atin wakilaahuma siyaani baabun fi lbayci fi tafaaduli wاnasii'a wuxuu baabu yahay in badeecadii iyada oo kala badan laysku gado ayadoo waktigaa aan la kala qaadanayninna la gado annasii'a waa dib u dhigidda wa in dib loo dhigo dayn lagu kala qaato oo dib layska siiyo tafaadulkuna iyadoo kala badan oon isla ekayn in laysku gado baabkan waa baabka yani waxa weye ribada anwaacda waxyaabaha ribadu gasho wuu kaga hadlayaa iyo siday ribadu u gasho ayb wuxuu yihi marka fii sittati alasnaafi noocyada lixda ah dhexdooda laa fii gayrihaa lixdaa waxaan ahayn maya lixdaa waxaan ahayn maya lixdaas sinfi oo keliya waxaan iyaga ka soo hadhay maya ayaa xaruma uu xaaraam noqday atafaadulu kala badintii iyo wannasa dib u dhigiddii alinaani labaduba ay xaaraam hiya lixda lixda shay waxa weeye fidatun fido dahabun iyo dahab shaciirun iyo heed qamxuhaa qamandideeda milxun iyo milix wa tamrun iyo timir khud qaado laha iyada bitahaani maca tahaani tahniyooyin iyagoo lala qabo adoo lagugu tahniyadaynayo tahniyado fara badan adigoo lagu raacinayo qaadaway macana iska timo faida ikhtalafna hadday iskhilaafaan waxyaabihii laysku gadayey hadday kala duwan yihiin faxarimuu markaa xarima linasii'atin dib u dhigiduu markaa xarima waajiz waxaad bannaysaa tafaadulaha kala badnaateeda banne inay kala badnaan karto bilaa dawaraani warwareeg la-aan adoon isdaba wareegin laakiin siwaha wixiise ka soo hadhay lixdaa nooc fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday khulfun khilaaf baa qaa'imun mid taagan ahaaday lixdaa waxaan ahayn waa laysku khilaafsan yahay riba ma gashaa mise ma gasho waalxaqu sida xaqaana waxa weeye xasru nasi naska koobidiisa wey birujxaani uu ku koobay nasku inta uu ku koobay ayaa si yani waxa weye sida raajixa ah intaa unbaa lagu koobaya id ciladuna waxa weeye fii siwaaha lixdaa wixii ka soo hadhay uu nasku sheegay lixdaa waxaan ahayn jaaza waxaa banaadaaday ayu tafaadulin kala badin dhammaanteed wanasii'atin iyo dib u dhigid dhammaantiina waa banaay wa kilaahumaa labadooduna siyaani laba sima wa macnaheed waxa weye wuxuu doonayaa meeshan inuu ka galo alasnaaf aribawiya alasnaaf alribawiya ayuu meeshan ka gudagalay ayib asnaafta axaadiista nabiga kusoo aroortay sal alay waslam ee ribadu nafsan ku timid waa lix sinfi wa waa lix sinfi waa dahabka iyo fidada iyo shaciirta oo heedda la yidhaaho iyo qamxiga oo burka ah waa baasha qoondida iyo timirta iyo milixda intoodaasaa xadiidka nafsan ugu soo aroortay in ay yihiin asnaafta ribowiga ah waxaana laga wadaa markii lixdaasi nooc ka mida isaga laftiisa laysku gadayo ama inta la guruubka ah iyo isaga laysku gadayo laba waa laga maarmaan markii isaga laysku gadayo waana inuu isla eg yahay waana in meesha intaan lagu kala dhaqaaqin la kala qaato masalan dahab baa dahab lagu gadaya fid baa fidba lagu gadaya shaciir baa shaciir lagu gadayaa timir baa timir lagu gadayaa lacagii markaa lama isticmaalayo timirta lafteedii baa noocyaheedii kala gedisnayn la isdhaafsanaya milixdii baa la ysku gadaya la isdhaafsanaya marba haddii lixdan mid ka mida isaga la fahaantiisii noocyadiisii kala duwanaa laysku gadayo laba shardi waa in la xaqiijiyo shardiga koowaad altamaasul wa cadamu tafaadul inay isla eg yihiin oo haddii la miisaamana isku miisaan yihiin haddii la beegana ay isku beeg yihiin waa in ay isla egyihiin exactly weliba la hubiyo waa inay isla egyihiin wayna kala badnayn hadday kala bataan oo milix yar iyo milix wax yar ka badan laysku gadaayo waa ribo waana ribada loo yaqaano riba alfadli baa la yidhahda tafaadul leanna siyaadaa gashay labadii midkood baa siyaada ku jirtaa waxaa kaloo iyadana laazim a markaa oo shardiga labaadi uu yahay meeshana in lagu kala qaato intaan la kala dhaqaaqin haddii la yidhaahdo ama labadoodaba la dibdhigo ama midkood la dibdhigo ribaa iyadana gelaysa waana ribada loo yaqaano riba nasiia la yidhahdo riba nasiia oo yani waxa weeyaan meesha laguma kala qaadanin ee waxbaa dib dhacay riba nasia la yidhahdo haddii marka ay isku jinsi yihiin bur iyo bur laysku gadayo dahab iyo dahab laysku gadayo fidiyo fido laysku gadayo waxaa laazim ah inay islana eg yihiin meeshana lagu kala qaato labada shardi waa inay xaqiiqa noqdaan ayib haddii ay kala duwan yihiin laba qaybood waay hadday kala duwan yihiin ayagii baa laba gruub laga dhigaya dahabka iyo fidadu waa isku gruub afarta noocee kaleeta ee cuntada ahaanta ana waa isku gruub labadaa markaad u kala qaado dahabka iyo fidada isku gruubka markaad isku gadaysa iyaga laf ahaantooda waxaan bannaanayn nasiicadii iyo digdhiggii baan bannaanayn oo taqaabud fi lmajlis baa shardiga meesha in lagu kala qaato laakiin way kala badan karaan dahabka iyo fidadii way kala badan karaan labadooda marka laysku gadayo laakiin waxaan weli laga tanaazulaynin oo qaa'ima shardigii ahaa waa inaynan gelin nasiia gelin meesha lagu kala qaato gruubkan kalena waa la mid markaad milix iyo bur isku gadayso ayadana way kala badan karaan laakiin maxaa shardi ah altaqaabub fi lmajlis waa inaad meesha ku kala qaado shaciir iyo qamxi marka laysku gadayo waa la mid labadan isku gruubkaana nooc bay isla yihiinoo waxa weeye waa las waa laisdhaafin karaa iyagoo kala badan laakiin nasiia ma geli karto afartan isku gruubkaana iyaga marka laysku gadayo way kala badnaan karaan laakiin nasiia ma geli karto ayib waxaa inoo soo hadhay gruubkan mid ka mida iyo gruubkan mid ka mida marka laysku gadayo dahab iyo maxaa laisku gadaya maalan shaciir baa laisku gadaya ama dahab iyo timir baa laisku gadaya markaasi waxay noqonaysaa si alla saad doontaan baad u gadaysaan nasii'atan wa tafaadulan way kala badnaan karaan wayna dambayn karaan oo macnaha waxa weeye laazimaha meesha in lagu kala qaato labadii shardiba markaasi meesha waa ka baxaya leanna waa laba gruub oo kala fog waay gruubkana waxa yidhi waa gruubka asmaanta waa gruubta lacagaha gruubkana waa cuntooyin cuntooyinka dhexdooda marka laysku gadayo way kala badnaan karaan nooc hadduu kala duwan yahay laakiin nasiia ma jirto nasiia meesha ka baxaysa gruubka lacagaha marka laysku gadayana way kala duwan yihiin ayadana way kala badnaan karaan laakiin nasiia ma jirto haddii lacagihii dahabka laftiisii laysku gadayona maxaa la yidhi ama fidada lafteedii laysku gadayo labadii shardiba waa laazim oo ahaa altaqaabud fi lmajlis iyo iyo cadamu nasiia altaqaabud filmajlis waxaan dhihi lahaa iyo cadamu tafaadul waa in tamaasulna jiro isla markaana uusan jirin muxuu ahaayey oo isla eg yihiin meeshana lagu kala qaato tafaasiisha baabkan oo dhan intaa wey culimadu marka qaarkood waxay qabaan waa sida daahiriyadu ay ku tageen lixdan nooc ee xadiidka ku soo aroortay basaa lagu gaabinaya mana gudubto waxyaabaha kale bini aadamku kala gato oo dhan shuruudani ma gasho ribana ma gasho ribadu lixdaas shay unbay gashaa madhabka daahiriyada iyo culimo la midaa qaba waana madhabka wadaadku hadda uu inuu rajaxay oo yidhi isagaa xoog badan jamaahiirtu laakiin waxay qabaan siday u badan yihiin culimmadu kuwan dahabka iyo fidadana waxaa la xugum ah wax alla wixii lacag ku yimaada baabul asmaan wixii ku yimaada lacag oo dhan baa halkaa gelaya afartan cuntada ana waxaa gelaya wax kastoo ku yimaada cunto ku yimaada qaarna waxay wax kastoo la miisaamo adugu xilladaas ku kala tagsanaadeen ra'yiga culimada ay u badan yihiin marka la qabto lacagaha hadda la isticmaalo waxay noqonaysaa dahabkii iyo fidadii xukunkoodaa la siinaya leanna maqaamkoodii bay taagan yihin ila dahabki iyo fidada halwaaga lacagka la isticmaalo ah lacagahan waraaqaha dawladuhu sameeyaan iyo naxaastan iyo waxaan ma jir jirin dahabkii fidada la isticmaali jir booskoodii maadaama lacaguhu hadda ay galeen lacagaha la isticmaalo dahabkii iyo fidadii xukunkoodii baa la siinaya maxay noqonaysaa marka bimacnaa waxaa laga wadaa lacagtu hadday isku nooc tahay oo hal dawladi soo wada saartayna haddii laysku gadayo o laysku sarifayo laa budda min atamaasul walaa budda min altaqabur fi lmajlis waana inay lacagtu isla eg tahay waana in meesha lagu kala qaato labadaa sharti mid haddii la waayo waa ribo laba lacagood oo laba dawladood soo kala saareen haddii laysku gadayo oo laysku sarifayana marka waxay noqonaysaa tafaadulku waa furayo way kala badnaan karaan maxaa fil baaqi ah in taqaabul fi lmajlis intaan la kala dhaqaaqin waa in la kala qaato haddii labadii daraf mid wax ku haraan oo iyadoo wax ku laaban yihiin uu dhaqaaqo waa ribo saas maana asmaantoo dhan baa marka halkaa gelayso xukunkii dahabkiiyo fidadaa la siinaya waa sida culimadu badkood qaba kuwan kale afarta maxaa la haleeshiinaya iyaga xukunkooda la qaadanaya way ku kala gedisan yihiin fuqahadu oo cilada cilada ayay ayay isku khilaafsan yihin imaamu shaafici oo kale shaaficiga waxay leeyihiin wax alla wixii baab cunto ku yimaado dhan wixii baab cunto ku yimaado dhan ayaa gelaya qaarna waxay leeyihin sida madhabka masalan xanaabiladoo kale wax alla wixii la miisaamo oo dhan bay leeyihin wahakada adiga taa waa ku kala gesayhin maana marka yani waxa weeyaan lixdaas nooc inay yihiin lix nooc oo ribowi ah loona baahan yahay axkaamta in la yidhahdo yaan soo sheegnay waxaa kutusaya xadiidka abu saciidin alqudri fi saxiixi muslim bukhaarina wuu soo saaray axaadiistiisa aad u badan yihiin nebigu wuxu uri sal lay slam aldahabu bidahab dahab dahab lagu gadayo wlfidau bilfida fida fida lagu iibinayo wlburu bilbur iyo bur laysku gadayo wshaciiru bishaciir iyo shaciir iyada laysku gadayo wtamru bitamri iyo timir iyada laysku iibinayo wlmilxu bilmilxi iyo milx iyada laysku iibinayo milan bimilin waa inay isleegyihiin yadan biyadin la kala qaato meeshaa lagu kala qaato wuxuu nabigu yihi faman zaada ruuxii siyaadiya waa inay isleekaadaan somayna faman zaada ruuxii ziyaadiya aw istazaada ama ziyaado dalba waa mid baa siyaadiyey ama mid baa dalbay faqad arbaa buu nabi ur sal lay slam ribuu ku dhacay markaas waa ribaystay kaas alaakidu waalmucطi sawa midka qaadanaya iyo ka siinayaay waa isku mid midka qaadanaya ribada iyo ka bixinayaay waa isku mid buu nabi uri salawatu rabbi waslamu alayh marka ma banaana allahuma shuruuta in la helo mooye laakiin hadday iskhilaafto noocyadu kala duwan yihiin misla masalan milix timir lagu gadayo timir heel lagu gadayo dahab fida lagu gadayo waa kala duwan yihin marka waa kala duwan yihin marka waa banaan yahay tafaadulku oo way kala badnaan karaan maxaase lagaga maarmaana weli in la helo shardigii ahaa in taqaabul filmi yadan biyadin meesha in lagu kala qaato macna ayib iyadana waxaa laga faa'idaysanayaa xadiidka fi saxiixi muslim wagayrihi nabigu uri sal lay slam faida ikhtalafat hadihi alasnaaf noocyada aan soo sheegnay hadday kala duwan yihiin markaad isku gadaysaan fabiicuu kayfa shi'tum saad doontaan ood rabtaan u iibiya oo u gada ida kaana yadan biyadin ida kaana yadan biyadin haddii meesha aad ku kala qaadanaysaan ood ku kala guddoomaysaan si alla saad rabtaan ku gada ha kala badnaadeen wey xagga tafaadulka kayfa shi'tum waay ama xaggii taqaabubka yadan biyadin waa in meesha lagu kala qaato labadaa qaaciday marka arrintu iskanaysa oo ay ku salaysan tahay inta aan soo sheegnayba wax khilaafka kama jiro inta aan soo sheegnayba khilaaf kama jiro saasay macanaha ayib laakiin markii labadii gruub ee kala duwanaa laysku gadayo gruubka lacagaha iyo gruubka raashinka marka laysku gadayo isaga waxaanu nidhi maxaa banaan masiicana waa banaan tahay tafaadulkuna waa banaan yahay sooma tafaadul see ku imaan karaa lacagaha mar baa la miisaami jiray lacagta marka la miisaamayo miisaanka lacagta iyo miisaanka raashinka lagu gaday way kala banaan karaan nasiicana way geli kartaayoo laazim ma aha inaad tidhaahdo raashinka markaan kaa gadayo waa ku siinayaayo ho laakiin lacagtii hadda halkaa idhig waxaan wayna doonayaa labada shay ee laysku gadayo inayna labaduba dayn wada noqonin haddii labaduba dayn ay wada noqdaanoo laba mid la kala qaatayba uusan jirinba markaa wuxuu hoos tegayaa qaacido kale oo baycul kaali bilkaali dayn dayn lagu gaday bay noqonaysa bilijmaacna waa xaaraam weeye walow xadiidka ku soo arooray uu daciif yahay laakiin waa laysla ogol yahay laba shay oo labaduba maqan yihiin layskuma gari karayo saas man baycu dayn bidayn maya waa in midkood meesha joog waa in midkood cala alaqal uu meesha yaalla macna isku shartina waa inuusan asnaafkii ribayuba ahayn saas man ayib wuxuuna yidhi marka fii sittati alasnaafi noocyada lixdaa dhexdooda laa fii gayriha kayrkeed maya ayaa xaruma waxaa xaaraam noqday atafaadulu kala badin wannasa iyo dibdhigid alinaani labaduba xaaraamu alinaandaas waa bedel atafaadulu wannasa waa faacilkii ah tafaadul waa faacilkii nasana waa macsuuf sooma macsuuf marka alinaanina waa iska bedelay alinaani labaduba xaaraam bay noqday ayib goormaa tafaadulka iyo nasaagu labaduba xaaraam waa marka asnaafta lixda ah mid ka mid ah isaga laftiisa laysku gadayo wa sooma dahab dahab lagu gadayo fidabada lagu gadayo wahaa kada hiya asnaaftii fidatun fida wa dahabun iyo dahab shaciirun iyo heed qamxuhaa iyo yani waxa weeyaan burkeeda qamxigu waa markuu iniyaha yahay oo burka aan weli la shiidin burna waa la yidhaahdaa ayib waana qabandida milxu weeye iyo milixda wa tamrun iyo timir khud lahaa qaada buu ku yidhi bitahani tahniyado ku qaado adoo lagugu tahniyadinay maana waa iska taimatulbayt faida ikhtalafna hadday iskhilaafaan asnaaftaa lixdii hadday kala duwanaadaan oo dahab iyo fidaad isku dagaraysaa waa kala duwan yihin bur iyo milix baad isdhaafinaysaa waa kala duwan yihin shaciir iyo qamxi baad isku gadaysaa waa kala duwan yihin faida ikhtalafna hadday iskhilaafaan faxarimuu ikhtilaaf qariiba way markaas اktilaa اkhtilaaf baciid ah hadday iskhilaafaan markaa nasaa-aduna waa banaan tahay tafadulkuna banaanya lakin ikhtilaafkan waa kii ahaa isla gruubka gudihiisa isku khilaafsan yahi iyagoo isku gruub ah gruubkii asmaantuna lacagaha ahaana dhexdiisa waa iskhilaafsan yahi fidiya dahab gruubkii afcimada ahaana afartiibuu yay kala yihiinoo isku khilaafsan yahi laakiin gruub hadduu noqdo khilaaf baciid ahoo midna gruubkaa ka soo jeedo midna gruubkaa ka soo jeedo kama hadlayo saas maana faida اkhtalafna hadday iskhilaafaan faxarimuu xarima markaasi linasii'atin dibdhigidda markaa xarima waajiz bannee tafaadulaha kala badnaanteeda bannee ha kala badnaato laakiin maxaa xaaraam ah in la dibdhigo labaduba waa inay meesha yaalaan lana kala qaato way maana haan wahaan yadan biyadin way maana bilaa dawaraanin isdaba wareeg la-aan waa iska tatimatulbayt laakiin lagu noqoyey siwaahaa buu yidhi af lixdan nooc wixii ka soo haray fiihi dhexdiisa waxa aaday khulfun khilaaf baa qaa'imun mid taagan ahaa macnaha waxa way lixdaas sinfi waxaan ahayn baa laisku khilaafsan yahy oo saan sheegnay weyo daahiriyaduna waxay leeyihin iyagu qiyaaska may ogoleen lixdaas sinfi unbay riba gashaa jamaahiirtuna waxay qabanayaan culimada badankood ma ahee lixda sinfi labadan lacagta ana wixii lacag oo dhan baa la xugum noqonaya oo looga qiyaas qaadanaya afartan kalena wixii cunto a baa looga qiyaas qaadanaya halkaasay marayaan marka ra'yiga marka ay culimadu u badayhin madaahibta u badan yihin baa ka guda weyn ra'yiga daahiriyada ra'yiga daahiriyada wuxuu leeyay isagu aqwaa u lixda xataa beriiska iyo muxuu ahaayey muxuu ahaa yani basagada iyo yaryarta iyo midda gallayda iyo cinda daahiriya ma galo kadalika lacagahan kale ee dadku samaysteen cinda daahiriya ribadu ma gasho waxay ku odanaya dahab meesha ma yaalla fida ma taalla maya wax kale soo maha soo nooc jinsi kale soo maha riba ma gashay taagay lixdaa xadiidku sheegay waxaan ahayn riba ma gashay daahiriyadu taagay laakiin fuqaada kala khilaaf saas daraadee wuxuu laakiin siwaahaa lixdaa wixii ka soo haray fiihi dhexdiisa qulfu lkhilaaf baa qaa'imun mid taagan ahaa waalxaqu xaquna xasru nafsi nafka koobidiisa wey intuu nafku ku koobay wey birujxaani cala rujxaani sida raajixa sida raajixa waxa weya inta nafku ku koobay oo ku gaabiyey intaa in lagu gaabiyo oo aan la dhaafinin waa sidaas madhabka daahiriyadu rajaxay id ciladuna waxa weeyaan sababtaan isaga u rajaxayna waxa weeye fii siwaahaa wixii ka soo hadhay taa jaaza waa bannaan yahay ayu tafaadulin kala badin oo dhan baa bannaan fii siwaahaa wixii lixdaa ka soo hadhay jaaza waxaa bannaan ayu tafaadulin kala badin dhammaanteed baa bannaan wa nasii'atin iyo dibdhigid labaduba sababta waxa weye labaduba waa inaynan dibdhiga dibdhiga ayna wadagelin labadoodi waa in midkood meesha yaal labadoodi midkood waa inuu meesha yaallo yacni waxaan kaa iibinayaa baabuur aan kuu keeni doono bil kadib markaad ii keento ayaan ana lacagta ku siin doonaa heshiiskii la kala qorto oo saa lagu heshay wax soconaya ma lacagtuna waa dayn baabuurkuna waa dayn laakiin waxaa la ogolyahay lacagtii soo hormari baabuurkiina sifeeyo ha tilmaan oo ha laysla garto ha lagu raadiyo ha lagu keeno laakiin lacagtiisii hormari waa utegi doonaa marka labaduba laakin daynayna isla noqdaan maya jaaza waa banaaday ayu tafaadulin kala badin dhammaanteed wa nasii'atin iyo dibdhigid wakiilaahumaa labadooduba siwiyaani weye baabka ay dadku hadda ugu badan yihiin oo runtii ay ku baabeen oo ku rogmadeen waa baabka waa baabka ribowiyaadka khaasatanna waxaa ugu badan hadda raashiimada layskuwada gadaba uma badnaa oo lacag baa lagu gataa waagaasaa raashiimada laysku gadi jiray oo dee lacagtaa yarayd hadda laakiin dadka ugu badanee ribada gala waa dadka dahabka ka ganacsada iyo dadka lacagaha sarifka ka ganacsada dadkaasaa ubadan markii mucaamalaadka kale ribowga ee daymaha ku yimaada laga laga saaro oo bangiyadu inta badan ay isticmaaleen loonka iyo wixii la mid ah inta badan suuqa dadka ribada gala waa labada nooc maxaa yeelay axkaamtooda adag axkaamta lacagaha sarifka iyo dahabka labaduba saas macnaha ayib baabun fi salami salamkiibuu baabu yahay hada huwa slm lmucarafu anahu salafun biqabdin caajilin liw haddii xaaja keento haddayna xaaja keenin asalka tasciirka waa inusoo banaanay saas weyaan ayb waxaa kadib wuxuuna yidhi baycu lxawaadiri lilbuda buyuucda aan banaanayn waxaa ka mida baycu lxawaadiri kuwa ree magaalka inay u iibiyaan lilbuda kuwa ree baadiyaha inay u iibiyaan maca xukratin lala qabo buyuucda ambanaan waxaa ka mida xukratin kaydinta wixii suuqa looga baahnaa in la kaydiyo siu u qaaliyo maca ciinatin lala qabo beeculciine bax waxaa dejisaa zamanka aafooyinkiisa dejiyo ka qaadata buyuucda muxaramka waa meelaha ugu adbixin da markii la yidhaahdo fahamkooda in badanoo ka mida xataa maarka daalibka murtadida waa ku adkaanaysa bayculxawaadiri lilbuda wuxuu ka wadaa ruuxii badeecada bannaanka ka keensaday reebaadiyaha ama tuunada ama meelaha ka keensaday magaalada markuu keensado waxaa la doonayaa inuu alaabtiisa isagu suuqa ka gato laanna isagu jumluu ku wareejinayaa kadibna wuu iska noqonayaa sicir la dhifan buu ku gadayaa kan reemagaalkaabuu ka gadayaa isagaa yaryaraynaya faa-iido intii lagaga gaday faa-iido ka yara sarraysuu saaranaya isagaa suuqa la fadhiisanaya wuxuu u diyaarsan yahay intaasoo beri inay ula kaallo kan laakiin kor ka yimi marka wuu wareejinaya kan kor ka yimi marka waxoogaa faa-iidaha buu ka helay kan muddada ay agtiisa taallee magaalada joogee dukaanku u furan yahayna isaguna waxun buu ka faa-iidaya irsaaq badan baa meesha ka furan laakiin haddaad tidhaahdo kii baadiyaha ka keenay oo wareejinaya jimlo ku wareejin lahaa sicirka la dhifanna ku gabi lahaa war anaa qiimaha aad ku wareejinaysa mid ka fiican kuugu gabiya alaabta aniga iiga tag anaa kuu gabahay oo meeshii uu kontan ka faa-iidaya aad tidhahdo boqol baaban kaga faa-iidinta anna waxbaan saaranaya aduu iskaga laabo iguna soo noqo macnaha toban beri labaatan beri bilkadii igu soo laabo maxay imaanaysaa marka abaaro alaabtii la dhisnayd ee ku imaan lahay suuqa boqol iyo konton kusoo geli lahay suuqa maxay kusoo gelaysaa marka laba boqol bay kusoo gelaysaa laba boqol markay kusoo gato isagana iibinayana faa-iiduu sii saaranaya sooma waxaa la diidayaa marka sicir bar bay keenaysaa iyo suuqiyo fasaada marka khali nnaasa yarsuqu allahu bacdahum min bacdin dadkanu sidaasay ku nool yihiinoo midkii muxuu ahay jumlada keenayena waxoogaa buu saaran kii tafaariiqda u iteenayay u fadhiisanayeen oo xoogaa yar buu saaran sidaasaa suuqa ku kala socdaa laakiin kulli hadday noqoto tafaariiqyihii inuu la fadhiiso markaas waxa weeye fasaad baa ka imaanaya suuqa fasaada saas daraaddeed nabigu sal alay slam kan reebaadihii suuqiisa ha ku gato reemagaalowna wixii aad kaa reebaadiya ha ka gadato adna sii gad laakiin anaa kuu gadaya hadhig anaa kuu gadaya hadhihin oo dadkiiba macnaha wax ku qaaliyoobaya albudagaasi waa jamcu يعني جمع ويانه يعني بادي دي معنى جمعي البادي والرب البادية الباديين يشرط مع لكن يعني بدا عدد ذلك بيوتك التنوي بير الليلة إيو تتحول مقصوي ذلك إيو تولوي ويلا كيبالا بمعنى طيب مع حفرة المسألة التي تروح ويانا حرامتها احتكار الاحتكار وحل إلى هذا وهي السوق اللي وقبهنا إن انت بخار لك دنيا لك خيرية والله بهي يقول baahida uu suuqa looga baahaya waxaad uga xidhaysaa in uu kaaliyoobo markuu kaaliyoobana inaad suuqa soo dhigto haddaan loo baahnayn markaa oo suuqii badeeca kalaa taala taadana la waa laga maarmaa markaas inaad iska kaydsatood meel iska dhigataa yushrik ma jirto هذا هو السلم المعرف أنه سلف بقبض عاجل لأواني وشرط معرفة لكيل مسبب أو وزنه واعرف لوقت زمانه قواعد هذا القابطة أشياء الروجة هي الوضع سيكون تماطل معاملات كعصرية هذا أما بنوكة أما شركات كواوين أما السوقية العالمية بورصة اللي هذا الله يجن عصبه معاملة كالسوق صمرت مركز ميزان كسارته وقرن كرتا من ربوي ومش ربوي ما waxay karaysa in muaamaladu ay ku jirto aksar min illa oo keeni karta butlaankeeda keeni karaysa sida maalan insurance oo kale ta'miinaat oo kale labadii nooc hadda waa ku jira riba nasii'ana waa ku jirta riba fadlina waa ku jirta waxay intaa la dheertay muqaamara ku jirta waxay intaa la dheertay jahaaladan kasoo warrabeyna waa ku jirta تقريبا أكثر من خمسة ومد والبقولي دي أكين كرتين عقدي قاسي وباطل يهبي كنا كتير cuquud fara badan oo marka sidaas loogu mucaamaloodo ayaa markaa miisaanka saartaba adigu garanaysa fiqigii iyo usuushiisii iyo qawaacidiisii baa markan waxaa kuu soo bixi kara xageemu sharcada ku khilaafsan xawaaladaha la mid in badan oo ka mid ah lijahlin baa waxay ugu dhacayaan mucaamalaad khaldan oo ribowi ah leanna waxay ka ganacsanayaan waa waa lacag lacagtana waataan sheegnay waa meelaha ugu khatarsan baabka dayntana ribadu waa ku timaadaa beecana waa ku timaada halkaana waa kasoo waa kasoo gashaa macna marka waxay u baahan tahay in aad loo taxadira macna hada huwa asalamu hada kani huwa isagu asalamu salamkii wey almucarafu ee lagu qeexay annahu isagu salafun inuu yahay horumarin waxaan ilaa salafun dayniya daynin shay laysdayniyo biqabdina laysku dayniyo guddoomid caajilin oo degdeg ah liawaanin waktiga waktigaas degdeg oo la kala qaadanayo wa shardu shardiguna macrifatun garasho wey likaylin beegga in la garto likayli musallafin de midka la isdaymiyey beeggiisa waa in la garto ow amase wasnihi ama miisaankiisa waa in la garto wacrif waxaa kaloo garataa liwaqti zamani zamaanka waktigiisana garo waktiga la kala qaadanayana isagana garo beecu salafka beecu salamna waa la yidhahdaa salafna waa la yidhahdaa waa lama isticmaalo labadaba lama isticmaali jiray gobollo kala gedisan oo ay muslimiintu ay deganaayeen fuqahaduna ay yani way kala isticmaalaan qaarnaba isla isticmaalaan salafka waxaa la yidhahdaa asal wuxuu salka ku hayaa waa kan soo sheegnay بيع ما ليس عندك iyo بيع ما لا تملك ayuu mustafna ka yahay oo laga soo reebaa soomaynaan soo baranin buyuucda muxaramka markaan ka soo hadlaynay waxaadan haynin oo milkigaaga aan ku jirin ha gadin waxaa laga soo reebayaa beycu salaf oo muxuu yahay beycu salafow beycu salaf waxa weeye waa baycu mawsuufin fi dimma la yidhahda shay dimmadaadiiyo qoortaada saaran oo adiga lagaa rabo lana tilmaamay oo tilmaam buuxda laga bixiyey lacagtii lagu kala iibsanayeyna meesha lagu kala qaatay isagiina wakti loo samaystayo dib laga keeni doono hadduu doono markaa ruuxu yuusan milkininba yuusan milkininba waxayna ku timid saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen beeraha waktiga ay soo go-ayaan ayay dayn ku kala qaadan jireen wuxuu dayn ku qaadanayaa waxaan ku siinayaa markii beer ay matalan beertu go-do wakti hebel baa waxaan ku siinayaa kuu keenayaa intaasoo jawaan ama intaasoo matalan yani waxa weeyaan timir ah baan kuu keenaya ee lacagteedii hadda isiisi lacagtiibuu sii bixinayaa ninkani muxuu ninkan ku leeyahay wuxuu ku leeyahay intaasoo timiru ku leeyahay wakti go-anna waa lagu heshiinaya timirtii markay soo go-do waktigeedii la gaadho lagu heshiiye buu u keenayaa timirtaasi weli ma bixin mana soo gu-in milkigaana ma soo gelin laakiin waa timir tilmaaman oo la yaqaano adiga ama ku go-do ama suuqa ka gee waktiga haddii la gaadho waa inaad shaygii aad lacagtiisa horey u qaadatay keento wa shuruud buu marka leeyahay baisalaf maadaama uu ka laga soo reebay asal muxaram ah oo ahaa bayculmacduum maadaama laga soo reebay shuruud adag baa lagu xidhay maayda shuruuddaasi waa midda uu meesha inoogu sheegayo shayga la kala gadanayo ee dib laga keeni doono waa in la tilmaamo tilmaan uu kaga soocmayo matalan hadda aad waxaa loo isticmaala matalan baabuur oo kale baabuur baad dirsanaysa baabuurka waa in tilmaan buuxda laga bixiyo baabuurkaad dirsanayseed lacagtan ku gadanayseed heshiiskan ku galayso waa in la tilmaamo waa in la yidhaahdo shirkadaasaa baabuur ka samaysay waa in la yidhaahdo waa baabuurkii sanadkaa soo baxay waa in tilmaamaha kuwa isaga u ekaan kara oo dhan wax ka sooci kara waa in la tilmaamo tilmaamtaa markii la tilmaamo baabuurkii waa dirsan lacagtii laakiin waa inaad dhigto miiska saarto baabuurkii waa lagu raadina marka waktina waad ku heshiinaysaan sharti waayo waa in wakti la dhigo waktigana in la xadido waa lagaa maarmaan marka waktigana garo shaygu hadduu yahay shay la tilmaa la miisaamana waa in miisaanka laysla sheego shay la beega hadduu yahay waa in beega laysla sheego hadduu yahay shay la cabiro mitirka waa in laysla sheego ama fiidka laysla sheego hadduu intaa uusan ahayn shayga tilmaamo kaleeto uu ku cabbaan karo waa in laga bixiyo saas ya tilmaamo uu ku cabbaan karayo waa in laga bixiyo markaas waa baycu salaf baa la yidhahdaa baycu mawsuufin fi dimma weeye shartina waxa weeyaan in ra'sa maalka la sii bixiyo ra'sa maalka waxaa la yidhahdaa waa lacagtii wax lagu kala gadanayay waa in miiska la saaro hadday lacagtii aan la bixinin maxaa beesha ka soo baxay haddaan lacagtii meesha lagu bixinin maxaa imaanaya baycu dayn bidayn bay imaanaysaa marka baabuurkii lagugu maqnaana waa dayn lacagtiina waa dayn waa xaaraan markaas beex sax ma noqonayo waa in labadii ciwad ee mid ka mida waa inuu horeeyo oo lacagta horayso markaas shaygaad diran lahayd dib baa laga keenaya sifaadna waa in la sifeeyo waktina waa in la qabto saas macanaa ayib waxaa laga qaadanayaa xadiidka uu faa'iideynaya beeca noocaasa xadiidka cabdullahi bn cabaas radi allahu canhu qaala wuxuu leeyahy rasuulku wuxu uri sl ly slam man aslata falyuslif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluum ruuxii qaabka waxuu dayminaya ha daymiyo beeg la yaqaano intaasoo saac intaasoo suus oo raashin ah oo timir ah oo kada ah wawasnin macluumin haddii shaygu wax la miisaamo u yahayna miisaan la yaqaano miisaan cad oo barri aan laysku qabsan doono ilaa ajalin macluumin wakti la og yahay waktina waa in laisla sheego waktigaasaan kuu keenayaa wahaakada sidaa marka loo sifeeyo beecaasi marka waa banaaya saas maana ayib sidaasaynu ku tageen jumhuur ahlilcilmi ku tageen adiga marka halkaa geli ma dharba ma qalabkan electroniga muxuu ahay ma baabuurba ma xoolaa ma dalab iyo beer go-aysa kulli halkaasaa la wada marinaya wixii marba hadduusan ruuxu haynin marka uu dib kastoo ka keeni doono waa in ruuxa rabana uu sifeeyo isagana wakti ay wada qabsadaan tilmaamaha marka la helo sida waa lagu kala gadan karaya lacagta waa la sii kala qaadan karaa shaygana adigaa lagaa sugaya way markaas macna ayib hadda marka xadiidku wuxuu inoo sheegay shayga la miisaamayey iyo shayga la beegayey laakiin waxaa la mid ay leeyihiin waxyaabaha la dhudhumiyo dhudhumiya waa in hore lagu kala gadan jiray iyo taaka iyo dharka iyo wixii la mid a masalan waxa weeye dhulka oo kaleeto qadan baa lagu kala gadan jiray lugtaa lagu cabiri jiray hadda laakiin waxyaalihii o dhan de waxay qaadateen maqaayiis kalay qaateen miisaankii kii wuxuu qaatay gram iyo kiilo iyo waxaasuu qaatay muxuu ahaa dharkii iyo qumaashkii iyo waxaa la maseeya maaragtay ama feet oo waxaa lagu cabiraa mitr wahaakada qaab noocaas oo kaleeta marka hadda lagu xadidaya macna ayib hada kani huwa isagu asalamu salamkii wey almucarafu ee la qeexay ee lagu qeexay annahu isagu salafun inuu yahay u firtaway waa salafun waa daynin oo de shayga adiga aad ku maqantahe laguu tilmaamay ee badeecada ah dayn bay ku maqantahay sooma salafun wey oo biqabdin lagu dayniyey biqabdin lacag la qaaday caajilin oo deg deg ah liawaanin waktigaas meeshaas macnaa waxa raasamaalkii oo markaa meesha la qaaday wa dayn sidaa laysku dayniyey baa salaf la yidhaahdaa wa shartu shardiguna waxa weeye macrifatun garasho likayli musallafin midka laysdayniyey beeggiisa la garto waa intee beeg waa intee saac waa intee sus waa intee koobo aw amase wasnihi ama miisaankiisa in la garto oo markaasi waa imise kiilo waa imise macnaa waxa wey waa intaa loo loo xulxeeyo wacrif garabuu kuuhi liwaqti zamanin zamanka waktigiisana garo waktiga la kala qaadan doonana isagana garo iyadana waa in laisla qeexo laisla cadeeyo macnaha baabun fii axkaami alquruubi daynihii axkaamtoodii ayuu baabu yahay wlqardu khayrun radduhu mutacayinun milun bimilin wasnuhu biwisaani wayajuuzu bi xusni alqada'i ziyaadatun cinda alwafaa'i hada min alixsaani qardigu waa dayn wlqardu qardigii daynintii dadka in wax la dayniye khayrun khayr wey radduhu celintiisa in la celiyo dayntiina mutacayinun waa waajib cayni ah waa waajib ruuxa laazimku ah milun wey oo bimilin milun bimilin waa inay isleegihiin wa daynkii intii uu ahaa iyo markaad gudayso intaad ku gudayso waa inay isla egyihiin wasnuhu daynka wasankiisuna biwiisaani waa inuu noqdo kan lagu gudahaya miisaankiisa ayib wayajuusu waxaa bannaan fii xusni alqadaa'i gudidda wanaaggeeda dhexdeeda waxaa ku bannaan ziyaadatun siyaadin baa ku bannaan cinda alwafaa'i gudidda agteeda markaad gudayso daynta iska gudayso sidaa siyaadisaa ku bannaan hadaa wuxuu ahaaday kaasi min alixsaani sabafalkii ixsaanku ka mid yahay masalada koobaadi waxa weeye dayntu wuxuu yidhi waa khayr macnaha wuxuu ka wadaa dayntu waa qurbo ilaahay loogu dhowaado xasano weyn iyo ajir weyn baana laga helaa dadka in wax la dayniyo ayib waxaa kutusaya xadiidka fi abu hurayra uu warinayo fi saxiix muslim man faraja can muslimin kurbatan min kurabi dunya faraja allahu canhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama ruux muslima ruuxii kurbo ka fayda oo kurbooyinka adduunyada ka mida alla iyada sababteed wuxuu kaga faydaa kurbo ka mida kurbooyinka maalinta qiyaamada xadiidkaasi waa xadiid caam oo cumuumkiisa uu faa'iidayn karo dayntu inay tahay khayr tahay laakiin axaadiid nasku abaa jirta waana mucaamalo ay salafkiiyo saxaabadu samayn jireen bal nabigaa samayn jiray salawatu rabbi wasalam caleyh oo de markuu nabigu dhibanayay dayn uu qaatay oo nin yahuudiya uu ka qaato uu ku lahaa ayaa dirica nebigu sal alay wasalam uuba rahan ula yaalay dirica nebigu rahan u haystay markuu nabigu dhibanayay dayn sababteed buuna ku yeeli marka nabigu sal alay slam mucaamalada daynsiga iyo wax kale daynsigu waa mucaamalo bini aadamkuna u baahan yahay lagamana maarmo mana aha sida baryadoo kale ma ah daynintu waa mucaamalo karaama ku jirta ruuxa wax daynina ajir buu ka helaya xadiis baa ku sugan nabigu sal lay slam inuu yidhi ruuxa markaad wax daynayso intay dayntaasi kaa maqan tahay maalin kasta waxaa laguu qorayaa sidii adigoo sadaqaystay oo kale saas maana bimacnaa waxa wey markaad kun kun shilin aad daynayso maalin kasta waxaa laguu qorayaa ajir ah in ay kun shilin aada sadaqaysay saas maana marka intay kaa maqan tahay marka waa khayr qur-aankana aad buu ilahi subxana watacala ugu soo celceliyey oo macnaha waxa weeyaan uu kaga hadlay ayib marka qardigu waa khayr in aad soo celiso dayntii lagugu lahaa ruuxii daynsadayna laazim bay ku tahay inuu soo celiyo xaggee laga qaadanayaa soo celintiisa inay laazim tahay waxaa laga qaadanayaa qur-aanka iyo axaadiista nebiga labadaba salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaa rasuulku wuxuu gaarsiiyey sal alay slam xataa ruuxa haddii macrakada lagu dilo shahaado rasmiga uu qaato uu rasuulku yidhi sal alay slam wax kasta waa loo dhaafay daynta mooye ummadda nebigu wuxuu baray sal alay wasalam isagoo ku adkaynaya daynta xataa ruuxii dayn ku dhintay inuu yidhahdo ku tukan maayo saxaabada u yidhahdo idinku ku tukada intaa rasuulku sal lay slam dadka wuxuu dareensiinayaa daynta iyo culayskay leedahay culayskay leedahay yani ruuxii daynta qaatay waa inuu kawnula celiyo waa kii xadiidku ahaa nebigu sal lay slam ruuxii dadka xoolahooda qaato daynsada isagoo raba inuu gudo oo ka walwalayo kan goorbaharay ilahay baa ka gudaya ruuxii dadka xoolahooda qaata isagoon doonayno inuu gudana waa kii xadiidka ay kusoo arortay waciidka adag kusoo aroray nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa in mutacayin wey laakiin markii daynta la celinayo la qaadanayo labadaba marka hore daynta la qaadanayo asalku waxa weeyaan daynta aad qaadatay wax la eg unbaa lagugu leeyahay haddaad ku qaadatay miisaan ku qaadatayna miisaankaad ku qaadatay intii kiileed qaadatay unbaa lagaa raba haddaad beeg ku qaadatayna intii koobo ama suuseed qaadatay unbaa lagaa rabaa haddii waxyaabaha la tiriyo ay yihiinna intii aad qaadatay unbaa lagaa rabaa asalku waa saas milan bimilin wasn biwiisaan yani waxa weeye asalku waa saas asalku waa saas ruuxa daynta bixinaya shardi kama dhigan karo isagu oo ma dhihi karayo daynta waa ku siinayaa laakiin hadhow markaad iisoo celinayso iyadoo waxoogaa wadata iisoo celi wax iisaar marka waa ribo waana ribada daynta ku timaada way waana ribadii ay isticmaali jireen jaahiliyadii carab aayadda qur-aanka fii suurati ali cimraan yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu riba adcaafan mudaacafa xoolay isdaynin jireen waktigii daynta la bixin lahaa marka la gaaro yuu u imaanayaa ninkii daynta lagu lahaa markaasu wuxuu leeyahay ama siyaadi ama siyaadi waktiga aan kugu daree ama halkaa dhig hadday markaa waxaad ku guddo adan bal waaye waxbaan ku daraya waktiga iigu dar waktigiibuu ugu daraya waa noo kordhinaya haddana waktigii marka la gaaro wuxuu leeyahay yaa imaa zid yaa imaa kene waxa ka socday ma jiro haddana wuu siyaadinaya wahaakada saasay marku noqonaysaa adcaafan mudaacafa waa laalaab isa sii laba laabay waana midda hadda ay isticmaalaan ay bunuugtu isticmaasho wey loonka markay bixiyaan mar kastood la sii daahdaba waxbaa fuulaya sooma mar walba la sii daahdaba way sii siyaadaysaa adcaafan mudaacafa waxaa la yidhahdaa riba alqardi baa dayntay ku timaada riba alqardi waana markii shardi laga dhigtay daynta marka la kala qaadanayo shardigaa la dejiso la yidhaahdo waxbaad ii saaraysaa waxay inaga in badan naga soo galaa dadka inta badan ribada iska ilaaliya qaar badan oo ka mid a ruux baad lacag u dhiibaysa ku ganacsaad leeda rugrug lacagtaydu dayn bay kugu tahay haye laakiin ku shaqee de bishii marka la gaarana waxoogaa iikeen waxoogaa iikeen waayahay bishii marka la gaaro boqol doolar baan kuu keenaya dayntaadiina waad ugu leedahay waa ribo cad wa waa riba alqardi wa leanna shaygan laba mid waa inaad samayso inaad mudaarabo ku gashood ganacsi ku gasho ood khasaarana u diyaargarowdo faa-iidana aad baasentadkaad ku heshiisaan qaadato hadduu khasaara yimaadana uu xoolahaaga soo gaadho taa waxaa la yidhahdaa mudaaraba waa ganacsi la yaqaanoa laakiin xoolahayga ganacsi ku imaan m khasaara ku imaan maayo waa dayn adiga korkaaga khasaarana aniga isma aragno laakiin waxoogaa faa-iidaa ii keen هو عين الربا الربا القرض وميده ومعنى مرة هدي أي دين كايو وحد شيغتو وحلقوك يعني وشرد لغتو والربا ومعنى طيب وحاصل لكن تا كبحثا تا وحا كبحثا وما يسو الربا هدي دين تنسككا سيو إحسان إيا صوفا لغوسي هذا مركز دينتي قديسي بل أديك شيبكايا إحسان إيا صوفا لغوسي walaalkaa weye waa kuu dagaalay dayn buu ku siiyey lacagtii wakti baad kala maqnayd isagu shardi kaama dhiganin kuguma cadaadinin kaamahuu guryeynayo hadhowaan waxoogaa u saartay oo tilbalinta la yska qaado taasi waxaa la yidhahda xusnu lqadaa baa la yidhaahdaaye ribo maaha xusnu lqadaa baa la yidhahdaa waxayna kutusaysaa xadiis dhowra kutub leh oo waxaa ka mid ah kama fi saxiix albukhaari min xadiisi jaabir bin cabdillah jaabir nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayuu dayn ku lahaa markaasuu nabiga u yimi sal lay slm wuxuu yidhi faqadaanii wazaadanii nabigu dayntii waa ii guday waana ii siyaadiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga waxaa lagu lahaa dayn dad buu geel ka qaatoo ka amahay qoladii geela uu ku lahaabaa u timid oo geela nabi nasiibilah neefkoodii neef la mida geela laga raadiyey neef la mida waa laga waayey neef ka fiican mooye siiya buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadka waxaa ugu fiican ruuxa markuu daynta gudayo gudidiisu fiicanta ee kaa ka fiican siiya buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka taasi wax weeyaan haddaan markii hore shardi laga dhiganin laguna wada hadlin hungurino uusan ruuxa daynta bixinaya ka gelin laakiin kii daynta gudahayay markuu gudahayo isagu ixsaan iyo sabafal sameeyo taa xusnu qadaadalena waa fiican raxima allahu imra'an samxan idaa qadaa waida iqtadaa haddaad gudayso iyo haddaad gudanaysaba samxiga mar walba loo baahanya ixsaan idaam lixsaan way taasi macana taasi ribo maa macna ayib ribo wuxuu noqonayaa markii shardi laga dhigto oo lagu heshiyo wlqardu qardu waalqardu waxaa lamid ah hadduu curfigu sidaa yahay haddaan lagu hesinin laakiin dhaqanka suuqa ka jira uu yahay dayntii la kala qaato in iyagoo wax wadata la soo celiyo marka waxay noqonaysaa almacruufu curfan kalmashruuti shartan buu noqonaya yani waxa weyaan shardi aad wada dhigateen oo kale uu ka dhigan yahay maadaama suuqa saan looga mucaamaloodo talagalkaaguna uu yahay walow yanaan ku wada hadlinba laakiin suuqay ka jirtaa isaguna waa ku talagashanya aduguna waad ku talagashantaha curfi baa la yidhaahdayo idinka ku wada hadloo kale ka dhiganta waa ribo markaas maana saas wya ayib wlqardu dayntii khayrun khayr wey radduhu celintiisa dayntii la celiyana mutacayinun waa laazim milun weye ama miluhu daynka miligiisu bimilin mid lamidaa lagu gudaya wasnuhu baa lagu gudayaa mid miisaankiisa biwisaanin midku miisaana lagu gudaya wasankiisii midku miisaana laga fadhima yani waxa weyaan inuu ruuxa mana waa waa meeshay ka timid qaacido ohanaysa kullu qardin jara manfacatan wa huwa riba dayn kasta oo ruuxii dayniyo ee bixiyey wuxuun manaafacaada u soo jiiday waa ribo xataa inn waxaad bixisay laftiisa maahan wax ka gedisan xataa si ka gedisan xataa haddaad ugu intifacdo oo tidhaahdo ruuxa war waa ku dayminaya daynta waa ku siinayaan dee alaabtan ii qaado halkaa iigi lacagtii waad daymisay laakiin se waxoogaa manaafacaada kuma edayn ha manaafacaad mashruud ah hadday kugu soo gasho dayntii waa ribo kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba walow xadiid ahaan uuna u asixin oo daciif yahay laakiin waa qaacida laysla ogol yahay ayib nusuusta cumuumkeeda waa laga qaadanaya wayajuusu waxaa bannaan ziyaadatu siyaadaa bannaan fii xusni alqadaa'i gudidda wanaaggeeda wanaaggaa dhexdiisay ku bannaantay cinda alwafaa'i gudidda agteeda hadaa wuxuu ahaaday kaasi min alixsaani ixsaanka iyo sabafalka mid ka mida ayuu ahay waa sabafal markaasi mushkilana kama jirta wey macnaha ayadana waa nooca labaad ee inta badan haaliban ay ribadu ku timaado wey ribadu labadaa mid bay ku timaadaa inay beeca ku timaado oo noocyadaan soo sheegnay iyo inay ku timaado daynta ku timaado riba alqardi iyo riba albeec labadaasay u kala baxdaa oo ay macnaha inteeda badan hoos timaadaan hada lillahi tawfiiq wa sala allahu waslam calaa nabiyina muxamedin wala alihi w saxbi